asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu magacayga waa doole maxamed colow chia lady mindale oo anawake garissa county waxaan baaq u dirayaa dowladda kore iyo dowladda hoose oo county government abaara aad u xoog badan ayaa waddanka haystaan especially north eastern province garissa county abaaro aad u xoog badan ayaa dadka saameyn hayaan xoolihii wayba dhammaadeen oo hadda xoolo ma jiraan dadkibaa hadda loo yaaban yahay specially waxaa loo yaaban yahay haweenka iyo caruurta ayaa loo yaaban yahay waxaan rabnaa in gargaar xoog leh loo sameeyo dadka abaarahan ay saa u saameysay specially reer guuraaga meelo waxaa jirta hadda biyo hataa laga helaynin oo biyo la-aan ka dhacday raashiin ma laha xoolo ma leh marka abaar culus ayaa haysataa ilaahay baa bixin karaa laakiin waxaan u dirahayaa baaq hay-adaha madaxa bannaan garissa county government national government madaxda subcountiga laga soo doorta specially embiyaasha women reebta gavanaha inay dadkaas ayuu ka gargaar xoogle ay u yeeshaan oo dadkii la badbaadiyo ilaahay baa badbaadin karaa raashin loo geeyo oo biyo loo geeyo oo daawo loo geeyo specially mobile hospitals loo sameeyo waxay saameyn ku yeelatay caruurta iyo hooyayaasha ayay saameyn xoogle ku yeelanaysaa caafimaadkana isagana wuu sii dheeryahay wuu yaraaday marka waxaan kaloo ayagana baaq u dirahayaa dadka oo xoolaha qabaan taajiriinta ayagana inay bal sadaqa ay ku baxsadaan oo dadka raashinkii daawadii hataa dharka loo gargaaro ayaan un baahanahay inagana ilaahay baa ajir idinka siini dadkaas ayuu ka ah gargaar xoog leh ayay u baahan yihiin abaarta ilaahay baa bixiyaa gaarisa county dadkaas ayuga ah ha loo gargaaro hay-adda caafimaadka waxaan ugu baaqayaa in dadkan loo sameeyo mobile hospitals oo caruurta iyo haweenka lagu daaweeyo raashinka loo geeyo wax nafaqa loo geeyo inigana sadaqey idinta taajiriinta inigana dadka xoolaha qabaan sadaqaysta raashinka u raraa dadkan ininkaa ajir ilaah idinka siini dadkaas ayuuka gargaar xoog leh u baahan yihin biyaa loo baahan yahay raashinki baa loo baahan yahy daawadii baa loo baahan yahay dadkaas ayuuka gargaar ha loo sameeyo